halkan waa xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee boondheer oo ay ku jiraan gabdho badan oo lagu siiyo waxbarasho iyo hooy bilaasha oo dad muxsiniin ay ku caawiyaan waxaana maanta qunsulka safaaradda jamhuuriyadda jabuuti ee magaalada muqdisho uu halkaasi gaarsiiyey dhar ay ku ciidaan gabdhahaasi agoonta ah gudoomiyaha degmada boondheer ee gobolka banaadir zaynab yuusuf weheliye ayaa sheegtay in dowladda jabuuti walaalnimada ka sokow ay tahay maciin garab u ah shacabka soomaaliyeed ayadoona mahad ballaaran u jeedisay shacabka iyo dowladda jabuuti waxaa wax weyn oo yacni maxay haytaan lasoo yacni taariikhda baal dahaba ka galay oo aan la koobi karin oo waxaan lasoo koobi karin ay tahay safaaradda jabuuti iyo shacabka jabuuti iyo madaxweynahooda ismaaciil cumar geelle inay maalin walba ayagoo maxaan ku idhaahdaa ayaan ognahay inta ay noo jiraan masaafo ahaan ay haddana ilmaha agoontaa ee ilmaha agoontaa ee gabdhaha ah ee aabbayaashoodii waayey ee qaarkood hooyadii waayey iyo aabbihiiba waayey in ay maxaan ku idhaahdaa ay u dhisaan meel ay wax ku bartaan oo ay seexdaan oo ay dhaxanta iyo dhedada ka gabadaan oo qabowga ay ka galaan haddana ay maxay ta afar iyo labaatan saac la daba taagan yihiin waxay ku noolaan lahaayeen iyo waxay hugan lahaayeen iyo waxay halkaas ku joogi lahaayeen intaba qunsulka safaaradda jabuuti ee soomaaliya ahna kusimaha xilka safiirka mudane sahal cabdi yuusuf oo deeqdan dharka u qeybiyey gabdhaha agoonta ayaa ka warbixiyey deeqdan waxay ka kooban tahay maanta hawshan aan u nimidno waxaa weeye inaan qaybinno oo walaalahayaga naga yaryar ee xaruntan lagu xanaaneeyo inaan u qaybinno dhar ku dhow ilaa ka badan boqol iyo konton ubad ah dharkoogii ciidda iyo kuwii ay ku geli lahaayeen sannadka soo socda ee cusub ay ku geli lahayeen iskuulka waa farxad gaara waa sanadkii labaad oo safaaradda jabuuti ay gabdhahaasi u qaybiso dhar ay ku ciidaan iyadoo sidoo kale dhismaha xaruntan ay dowladda jamhuuriyadda jabuuti ay hergelisay cali cabdiraxmaan aadan s n t v